الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kitaabkii siirada ahaa oo aan akhriyi jirnay maadaama muqadimaadkii dowladda muslimka ah oo madiino ka asismatay nebiyullaahi maxamedna uu qaa'idka u yahay dhibaato badanoy soo martay dabadeed ilaahay uu tamkiin siiyo soo aragnay ghasawaadkiina aan iyo duulimaadkii iyo dagaaladii iyo jihaadkiina aan xoogaa hal jihaad oo la yidhaahdo ghaswatu badrin aan ka hadalnay waxaa markaa aniga istusay inaan kitaabkii halkii ku sinno ghaswatu badrin inuu noogu joogo oo markaa ghaswatu uxud haddaan hadda ghaswatu uxud bilowno berrina aysan darsi jirin saadama uusan jirinoo safar ay tahay kitaabkii inaan dhexda uga tagno ma dhammaystiri karno sidaa darteed ghaswatu uxud ayuu noo joogahayaa insha allahu tacaala ghaswatu badrin aan ku sinay waxaan isku dayay haddii ilaahay in kaana fi lcumri baqiya oo ilaahayna noo ogolaado subxaanahu wa tacaala inaan qeybta dhiman aan soo dhammaystiro oo meesha aan jiro aan ku soo dhammaystiro safarteydii magaalada aan deganahay haddii ilaahay nabadgeeyo markaana walaalihii duubi jiray aan usoo diro ayagu markaas dadkii walaalaha ayaga oo cajal ah ay siiyaan markaana qofkii oo dhammaystirto kitaab kitaabkiisii oo dhammaystiran ou helo biidn illaahi tacaala sidaan sheegnayna berri maadaama ay muxaadaro jirto maantana aanan maarata mawduuc cusub aanan bilaabi karin munaasabadan aan ku jirno ramadaanka ah oo soonka ah inaan marka iyada xoogaa ka sheekaysanno oon waxyaar un kalimaad aan ka hadalno inaan isku dayno biidn illaahi tacaala soonkaasaan wax ka shee sheegaynaa soonka waa cibaadadaas aan horena markuu soonka bilaabanayana aan xoogaa kalimaad ka soo sheegnay cibaado aada iyo aada u qiimo badan waaye waa shahri shahrulkhayraat walbarakaat ah wey bil khayr badan oo barako badan wey bishaas oo ilaahay subxaana wa tacaala shayaadiinta uu xirxiray abwaabuuljanna oo dhan irdaha jannada oo dhan ay furan yihiin irdaha naarta oo dhan iyo albaabadeediiba la wada xiray bishaasoo bil khayr badanna bal axkaamteedii inaan waxun qaybo ka tilmaamno darsigeenna aanu ka dhiganna haddii ilaah yidhaahdo soonka waxa weeye arkaan uu leeyahay shuruud buu leeyahay mubaaxaad buu leeyahay wuxuu leeyahay aadaabuu leeyahay waxyaalo tiro badanuu leeyahay masaa-isha shuruuda waa ka soo hadalnay yuu soonka ku waajibaa masaladeennii darsigeennii hore ayaan uga hadalnay oo soonka aan kaga hadlaynay cidda uu soonka ku waajibo waan soo sheegnay iyo shuruudda laga shuruudda ay ku waajibto inuu qof muslima ku waajibo caaqil ou yahay qaangaar ou yahay fiyow yahay uusan jiranayn musaafir uusan ahaynoo muqiim yahay awoodda uu u leeyahay haweentuna inay daahir ka tahay alxayd walnifaas inay daahir ka tahay qofka intaa laga helo ayuu soonku ku waajibaa soonku marka arkaan uu leeyahay tiirar buu leeyahay tiirarka soonka laba un wey labaa lagu soo ururiyaa qofka inuu habeenkii soonka niyeysto habeen walbaba inuu soonka niyeysto intuusan fajar ka dhalanin oo waaga uusan baryin inuu soonka niyeysto baa la rabaa maxaa yeelay nebiga caleyhi salaatu wasalaam xadiid asxaabu sunan ay wada wariyeen abu daauud iyo nasa tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ibnu khuseyme imaamu axmed iyo bayhaqina ay soo saareen xadiid ibni cumar nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu xadiidkaa sanadkiisana waa sanad saxiixa wey qofka aanan niyeysanin oo niyadiisii aanan sugin fajarka ka hor intuusan waaga baryin falaa siyaama lahu buu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam wax soonaho uu leeyahay lama arko weeyaan marka soonku mar hadduu yahay soon farada soon waajiba uu yahay xataa walow qado lagugu leeyaaba ha noqdo oo aada qadaynayso habeenkii inaad niyeysata baa la rabaa niyaduna booskeeda waa niyada qalbiga laga niyeystaa ee carabka looga dhawaaqo ma aha in la yidhaahdo waxaan niyeystay inaan berri soomo soom farada sida la tiriyo nuweytu sooma qadinta la yidhaahda iyo waxawa asal ma laha mar hadday niyo tahay niyada waxaa weeye maxaluha alqalbu waa qalbiga booska ay niyadu ka dhacdo sidaa darteed uma baahna atalafud wax la yidhaahdo looma baahna in lagu dhawaaqo la yidhaahdo nuweytu sooma qadin in laisku meeriyo waa ibtidaac fi ddiin waa shay bidco ahoo gadaal ka yimid oo aysan nabigeenni calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii aynan aqoonin oo cibaado ka dhigan jirin marka adiga waxaa kugu filan inaad niyeysato niyadiiba waxaa ka mid a maalan haddaad ila suxuurta waa la is amray haddii aada suxuuranayso suxuurtaydii isiiyo markaad tidhaahdo waxa u suxuuranaysa ama adiga aada diyaarsanayso inaad berri soonto soomaa waxa u diyaarsanayso waxaa suxuurta u diyaarsanayso waa niyo berri inaad soonto ah marka qalbigaada inaad gashato unbaa lagaa raba inaad berrinta soomayso rukniga labaad markuu fajarka dhasho laga soo bilaabo ilaa qoraxda ay ka dhacdo waa inaad ka afhaysataa cunitaan iyo cabitaan iyo wax alla wixii soonkaada furayo idin inaad ka afhaysato baa la rabaa wax alla wixii soonkaada furayo inaad ka afhaysato oo aadan la imanin waxna aadan cabin waxna aadan cunin iyadana waxaa tusayo aayadda fii suurati albaqara ku jirto allah leeyahay uxilla lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum faalaana baashiruuhun wاbtaguu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri uma atimu asiyaama ila alleyl aayaddaas allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaa lidiin xalaaleeyey habeenka soonka habeenadiisa ihi alrafathu ilaa nisaa'ikum maalintii xaaskaaga markuu fajarka dhasho ilaa qoraxday ka dhacdo inaad la kulanto laguma ogola inaad la kulanto jimaac u dhaco lama ogola laakiin mubaashara oo qofka uu xaaskiisa hadduu uusan iscelin karo uusan ku dhacaynin mubaashara iyo taataabasho iyo dhunkasho iyo waa loo ogol yahay hadduusan uusan ku dhacaynin weeyaan oo jimaac uusan la imaanaynin laakiin habeenkii waa laguu baneeyey waana loo ogolaaday cunitaankii cabitaankiina waana loo ogolaaday habeenkii ilaa fajarka uu ka dhasho wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri habeenka iftiinkiisa iyo mugdiga habeenkii iyo maalinta iftiinkeeda mar intay kala baxayaan inta ka horayso intaysan kala bixin cuna oo caba baa la yidhi yacni waagii intuusan baryin weeyaan fajarka intuusan dhalanin mar hadduu fajarku dhasho uma atimu siyaama ila alleyli soonkii dhammaystira ilaa habeenkii laga gaaro saasuu maaragtay allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay marka cunitaan cabitaan jimaac wax alla wixii soonkaada buriyo waan arki doonaa mubtilaatu siyaamka soomka waxa buriyo waa ka hadli doonaa laguma ogola wax alla wixii soonkaada burinayo waa inuu qofku ka fogaado weeyaan labadaa rugni baa la rabaa kan koowaad habeenkii niyeyso inaad soomayso labo maalinkiioo idil wax alla wixii soonkaada burinaya ka fogow ka dheero marka taas waxa weeyaan waa soonka arkaantiisa oo uu nusuusta ay noo tilmaamtay weeyaan waxaan ka hadlaynaa mubtilaadka soomka soonka waxyaalaha buriyo muxuu soonku ku buraa soonka waxyaalo badanuu ku buraa wuxuu ku buraa alaklu washurbu inaad wax cabto oo aada wax cunto fii nahaari ramadaan maalinta ramadaanka ah fajarka markuu dhasho laga soo bilaabo ilaa qoraxda ay ka dhacdo inaad wax cabto ama wax cunto camdan iyo ulakac aada u cabtood u cunto soonkaadu waa ku burayaa laakiin qofka haddii isagoo ilowsan oo wax cuno ama wax cabo soonkana inuu sooman yahayna uunan garanaynin ama isaga oo yacni mukraha ah oo la khasbay qasab lagu siiyo xoog ama waa dhimanaysaa ama biyaha afka loo geliyo lagu shubo cunno loo geliyo markaasoo kale waxa weeye soonka ka buri maayo soonka kama buraayo adoo ilowsan baad wax cuntay cunnadii adoo wado ayaad soo xusuusatay ama cabitaankii wado inaad sooman tahay markaas inaad joojisaa lagaa raba cunnadii afkaada ku jirtay halliqin markaasoo kale tuf bannaanka dhig mar haddaad soo xusuusato maxaa yeelay intii ka horrayso aada cuntay wixii aada cunta adoo ilowsan ama aada cabto waa wax ilaahay ku quudiyey oo wax ku cabsiiyey weeyaan sida nebigaba uu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugnaa xadiid abi hurayra nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man nasiya wahuwa saa'imun qofka ilooba isagoo sooman kolkaa fa akala aw shariba ama wax cunoo ama wax cabaahi falyutima sawmahu soomkiisa ha dhammaystiro fa inamaa acamahu allah wasaqaah ilaahay baa quudiyo wax siiyey waraabiyey ilaahay baa quudiye oo waraabiye yani soonkiisa ha dhammaystirto soonkaada lagu dhihi maayo soonkaadi kaama burin waa bishardi inaad ilowsan tahay laakiin camdi haddii aada u cunto waxa weeye waa khatar waay waa khatar waay haddaad maalin si caddaana u kaco ramadaana qofka iyadoo ramadaan ay tahay fii nahaari ramadaan qasdan iyo camdan ula kac oo wax u cunaahi xataa waxay maaragtay yacni culammadu leeyihiin qofkaasoo kaleeto waxa weeye dembigiisa dembi sahlan maaha maxaa yeele waa qof u bareeray macsiyo ilaahay kas u sameeyey wey arrin sahlan ma aha wey arrin sahlan ma aha marka laakiin nisyaanka waxa weeye man aftara fii ramadaana naasiyan falaa qada'a walaa kafaara qadana lagama rabo adoo ilowsan haddii aad wax maaragtay cunto ama cabto ood afurto qada iyo kafaaro midna lagaama rabo kafaaro gud xataa lagaa dooni maayo weyaan tan koobaad waa taas weeye waxyaalaha lagu afuro waa cunitaanka iyo cabitaanka oo qasadka qofka waxu cuno ama oo waxu cabo ka labaad waxaa weeye alqay-u camdan si ulakac ah ayaad isku matajisay adiga waad ogtahay inaad matagaysa farta afka gelisay mataga kusoo dhaafay waana maalin ramadaana soonkaadu waa buray adaa iska buriyey waxaad samaysay waxaad og tahay inaad yacni maaragtay shay waxyaalo qaarkood haddii aada uriso inaad ku matagayso sida maalan shay ur ah oo kaleeto dadka qaarna shayga aan carabta ahayno urka ah wax urayo dadna qaar waa kuma tagaanoo lalabay ka qaadaano waa matagaan qaarna kuma matagaan haddaa og tahay inaad kuma tagayso oo shay ura adiga u qasadood sanka saarato adoo og inaad sooman tahay inaad matagaysana og adaa khasaba iska keenta adaa iska keenay wey ila adaa raadsaday laakiin hadduu soonka kusoo dhaafo matagu hadduu kusoo dhaafo matagu hadduu kusoo dhaafo oodan adigu raadsanin adoo iska joogaa lalaba ku qabata mataga kusoo dhaafa waad xanuunsata mataga kusoo dhaafa soonkaada buri maayo camdan oo ku buraa inuu qofku isagu si ulakaca oo isku matajiyo taa ayuu ku burayaa waxaana tusayo inuusan qofka qofka ulakac oo uga buro haddausan ulakac ahayna uusan ka buraynin xadiidka imaamu axmed fii musnadihi oo ku warinayo abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja ibn xibaan iyo daara qutni iyo xaakim aimadaasoo dhan ay soo saareen xadiidu abi hurayra ayaa tusayo weeyaan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man daracahu alqay-u falaa qada'a calayhi waman istaqaa'a fa calayhi alqada' qofka matagu uu soo dhaafo isaga aan iska keenin uu ka yimaado isagoon u qasdin falaa qada'a calayhi soonkiisa waa wadanaya wasakdiibuu ka luqluqani matagiya iska dhaqi iska nadiifin soonkiisoo wadanaya laakiin waman istaqaa'a qofka isagoo ismatajiyo mataga iska keenaa fa calayhi alqadaa maalintaas soonkeedu waa buray qadaana laga rabaa maalin kale markuu soonka dhammaado inuu maalin kale soo qadayo baa laga rabaa marka waa kan labaad oo soonka uu ku buro alaklu washurbu camdan alqay-u camdan matag oo qofka kasiskaga keeno waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha buriya soonka alxaydu wannifaasu gabadha maanta way soomanayd ayadoo soomanaa maalinimadiiba xaydka ka yimid maalintaa ma tirsanayso soonka waa buray qadaa laga rabaa iyadoo sooman ayaa foolu qabatay markaasay dhashay maalintii ilmay dhashay dhiiggaas nifaaska la yidhahdaa ka yimid soonkaasi waa buray maalin kale qadaheeda laga rabaa maalintaas soonkaas ma jiray wey marka yacni soonka waxyaalaha uu ku buro oo qodobka saddexaad ah waa alxaydu waannifaas dhiiggaasoo yimaado wey dhiig waxaa jira la yidhaahdo damu listixaada la yidhaahdo dhiig shuban oo dumarka qaar ku dhaco oo cudur ah dhiig iska soconayo kaasoo kale lama yidhaahdo xaydna ma aha nifaasna ma aha waxaa la yidhahda istixaada loo yaqaana kaasoo kale ma ufur soonka ma furayso soonkeeday soomi salaadeeday tukani ninkeeday la kulmi wamaa ilaa dalika markuu bahalka xaydkaasi jiro haddayna soon ahaynaan ka wada waa yacni waxa weeye waa qof daahiroo kale bay la mid tahay cudur weeye waa iska dhaqaysaa markay salaaddii waqtigeeda soo dhowaado waa laga rabaa inay tukato markay isnadiifiso salaaddii iyo soonkii waa laga doonayaa wey marka hadduusan xayd ama nifaas uusan ahayn xaydkuna waa midka caafimaadka ku yimaado cudur kuma yimaado waa caadada dumarku ay leeyihiin oo ama bishii mar ku dhaco iyo wax lamidka ah wey nifaaskuna waa midkan dhalmada ahoo haweenta markay dhashay dhiiggaas afartanka la yidhaahdo soomaalida afartan iska dhahdaa lakiin ka yar uga dhammaan karaa ka badan waa dheeraan karaa kaasoo kalena nifaasaa la yidhaahdaa marka haddii labadaas uu ku dhaco waxa weye way afuraysaa wayna soo qadaynaysaa maalin kale ayaa qadan laga rabaa maxaa yeele waxaa tusayo xadiidka bukhaari iyo muslim saxiixoonkooda ay ku wariyeen xadiidu caaisha radia allahu canha waxay tihi caaisha kunaa naxiidu calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fa nu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa wakhtigii nebigu uu joogay calayhi salaatu wasalaam waxay tihi xayd baa nagu dhici jiray wakhtigii nebiga cahdigii rasuulka uu noolaa oo waxyigu soo degay dumarku xaydku waa ku dhici jiray weligood baa ku dhici jiray markuu xaydku nagu dhaco haddaanu sooman nahay fa nu'maru biqadaa'i sawmi soonka inaan markuu naga jabo inaan soo qadayno maalin kale baana la amri jiray laakiin walaa nu'maru biqadaa'i salaati salaadda inaan soo celinna nalama amri jirin gabadha markuu xaydku ku dhaco qadaha waxaa laga rabaa oo soonka inaad soo qadayso laakiin salaaddii soo qadayn mayso ma soo celinayso salaaddii soo celi lama leh shantii beri iyo saddexdii beri iyo toddobadii beriyo kaa tegey oo xaydku ku hayay soo qadee la dhihi maayo afartankii salaadda u fadhiday maaragtay salaadihii kaa tegay soo qadee la dhihi maayo laakiin soonka waa laga rabaa waa laga rabaa soonkii weyaan waxyaalaha afuriye waxaa ka mid ah oo soonka buriyaahi xalay waa niyeysatay niyaad xeratay maalintii adoo joogo ayaad waxaad tiri soonka dhan waa iska furaay waa niyeysatay inaad iska afurtaad niyeysatay marba haddaad niyeysato xalay niyaad ku xiratay waa iska furay soonkii baa tiri oo kaa furmaaya waad furtay waxaanad u furtay inaad wax cunto ama wax cabto ama xuman kale aad wax kale aad samayso markaasna haddaaba niyeysato inaad soonkaadii furtay waa kaa furmaya isagana weya sababtu waa maxay niyadu waa ruknun min arkaani siyaam soonka rukni uu leeyahay wey hadduu qasadka niyada la qasdo oo yacni maaragtay la gunto ayuu soonku ku xirmaa wuxuuna ku buraa niyadii lafteedii oo aad furtana waa uu ku buraa weeyaan niyadii aad furto isagana waa ku buraa wuxuu kaloo soonka ku buraa hadda intaas aan soo sheegnay hadday cabitaan tahay hadday cunid tahay hadday matag aad kas kaga keentay tahay cunitaan iyo cabitaan kas ah matag kas ah xaydkii iyo nifaaskii oo kaa yimid adoo niyadaadii furay intaas markaa furto oo soonkaadu intaas shay oo aan soo sheegno uu ku buraahi qadaa lagaa rabaa laakiin wax la yidhahda kafaaro gud lagaama rabo kafaaro lagaama rabo xoolo dhiib lagu dhihi maayo raashin bixi lagu dhihi maayo qadahaas la imow baa lagaa rabaa laakiin midkaan soo socdo oo hadda aan ka hadli doonno soonka buriyo waxa uu yahay waan ka waan ka warrami doonaa waxaa buriya jimaaca oo fii nahaari ramadaan oo qofka maalin ramadaana xaaskiisii intuu u yeerto ou la kulmaahi labadoodaba waa ka furaya markii jimaaca u dhaco jimaacana waxaa la yidhaahdaa waa isku tagga labada qof ay isku tagaan laakiin taataabashada iyo dhunkashada iyo mubaasharaa la yidhaahdaa soonka ma buriyo maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam sida caaisha radia allahu canha ay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana yubaashiru wahuwa saa'imun wa yuqabilu wahuwa saa'imun walaakinahu amlakakum liirbihi bay dhihi jirtay nebiga mubaasharuu samayn jiray haweenkiisoo ku istimtaaci jiray isagoo ramadaan ah ay maalinnimadii ay tahay yacni maaragtay waa dhunkan jiray laakiin jimaaca waa iska ilaalin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu kulan dhaco iyo galmo ay dhacdo waa iska ilaalin jiray sidaa darteed haddii qofka maalinnimo ou jimaac dhaco oo xaaskiisa ou la kulmo arrintaasi soonka waa burayaa qofka qadana waa laga rabaa soonkiisi waa ka burayaa qadana waa laga rabaa kafaarana waa laga rabaa kafaarana waa laga rabaa kafaarada laga rabaahi waxaa weeye nebigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nin waxaa jiray saxaabada ka mid ah sida bukhaari iyo muslimba xadiidka abu hurayra ay ku soo saareen saxiixeynkoodu nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi halagtu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waan halaagsamay buu yidhi nebigaa inta weydiiye u yidhi wamaa ahlakak oo maxaa ku halaagay markaasuu wuxuu yidhi waqactu calaa imra'atii fii ramadaan xaaskaygii baan la kulmay oon ku dhacay maalin ramadaana ayaan la kulmay buuyii marka horta soonki waa buray mar haddii jimaaca u dhaco labadoodaba soonka waa ka buray labadoodaba qadaa laga rabaa ninkana qadaa laga rabaa haweentana qadaa laga rabaa laakiin waxaa dheeri ah ninka ayaa kafaaro laga rabaa haweenta kafaaro lagama rabo kafaaro gud lagama rabo wuxuu rasuulku ku yidhi ninkii buu la hadlay naagta lama uusan hadlin hal tajidu maa tactiqu raqaba ma helaysaa waxaad addoon ku xurayso xoolo inta addoon intaad soo iibisa aada xurayso ma helaysaa markaasuu yidhi maya wuxuu yidhi hal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xiriir ah inaad soonto ma awoodi kartaa markaasuu yidhi maya mar saddexaad buu haddana wuxuu weydiiyey yacni wuxuu yidhi hal tajidu maa tudcimu sittiina miskiinan ma heli kartaa lixdan miskiin waxaad ku quudaysa ma heli kartaa markaasuu yidhi maya saddexdiiba ma heli karo marka waxaa la rabaa kafaaradu waa saddexdaas wey hadda addoon la xureeye ma jiro laakiin labadan kalaa soo hartay labadaana soo haray addoonka xorayntiisa markuu nabigu leeyahay hal tajidu maa tactiqu raqaba waxay ka mid tahay addoonsiga dariiqadii oo ku yimid oo islaamku ogolaaday oo hal jid keliya ah sidii looga takhallusi lahaa oo loo baabi'in lahaa bay ka mid tahay qofkii haweentiisa ku dhaco addoonha xureeyo qofkii maaragtay xaaskiisa ku yidhaahdo maaragtay maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye hooyaday oo kale iga tahay addoon ha xureeyo qofkii dhaar yamiin yamiinulkhamuus la yidhaahdo dhaarta dhaar oo dhaartiisa inuu ka kafaaro guta rabo addoon ha xureeyo wamaa ilaa daalika waxaa jidad badan oo loo xoreeyo iyo waxaaba kasii badan inta la yidhaha war qofkii addoon xoreeyo intaasu ajar ou leeyahay yaa la leeyahay markaasaa dariiqadaasa lagu baabi'in jiray islaamkuna hal dariiqa bis oo kusoo geli jiray addoonsiga oo ah jihaad fii sabiilillahi marka la galo gaalada dadka way qafaalan jireen markay qafaashaanna way addoonsan jireen islaamku marka wuxuu ogolaaday iyagana in markii gaalada dagaal inta la galo lasoo qafaasho in ayagana siday muslimka u addoonsanayn in loo addoonsado ayagana haddii ay yani fidya noqonaysa fidya la samaynaya haddii la isku furanayo maxaabiistii la kala haysta waa la isku furanaya waxaasoo dhan baa la samayn jiray marka ninkan saddexdaas arrimood baa la weydiiyey lixdan maalmood inuu soomo weliba waxaa la rabaa mutataabic inay noqoto lixdan maalmood oo xiriira waa inuu qofka soomaa haddii hal maalin uu soo dhex galo isagoo konton iyo sagaal soomay haddii hal maalin uu inta gafo maalinkii lixdanaad uu soo soomi waayo wax soo kala dhex galaan uu joojiyo min jadiid inuu usoo bilaabo way waa mutataabic caleyh waa inay israacraacdo inaan waxba kala dhexgelin baa la rabaa hadduu awoodi waayo lixdan miskiin inuu quudiyaa la rabaa ninkii marka saxaabiga ahaa meel buu iska fadhiistay markuu saddexdiiba ma heli kara yidhi markaasaa nebigu waxaa loo keenay weel yacni uu ku jiro shan iyo toban suus oo timir ah ay ku jirto dambiil ay ku jirtaa loo keenay markii loo keenay ayuu inta siiyey maadaama uusan waxba heli karin fataqu llaha ma statactum markaas oo kale hoo buu yidhi shan iyo tobankan sadaqaysa buu yidhi qaada buu yidhi oo maaragtay ayada iska bixi tasadaq bi haada tan bixi buu yidhi kafaaro ka dhigo ninkii ayada lafteedii baa hunguri ka galay markaasu wuxuu yidhi acalaa afqara mina yaa rasuula allah ma cid naga baahi badanaa jirta buu leeyahy anaaba u baahan intaan maba idhaafi kartaba nin raguu ahaa khayr allah sii saxaabigii markaasu wuxuu yidhi maa bayna laabatayha ahlu beytin axwaja ilayhi mina buu yidhi madiine labadeeda daraf cid maanta nooga baahi badan shan iyo tobankaas timirta ihi lama arka buu yidhi dambiishaas annagaa ugu muhiimsan buu yidhi wax dadka ugu baahida badan waa annaga nebiga intuu ku qosla calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu ku yidhi idhab fa acim ahlaka buu yidhi qaadoo ahalkaaga siiso marka ahalkaada ku sadaqayso isaga laftiisi intii nebiga loo keenay ayuu isagii laftiisi kafaaro ka dhigtay marka qofka waxa weeye haddii uu fii nahaari ramadaan maalin ramadaana xaaskiisa uu la kulmo soonkii waa burayaa ninkii iyo xaaskiisana qadaa laga rabaa laakiin ninka keliya kafaarada laga rabaa haweentii lagama rabo waxaana tusaya xadiidkaasaa laga qaadan karaa ninka nebiga ninkuu la hadlaye haweentii ma dhihin kafaaraha bixiso sidaa darteed madhabka imaam shaafic raximahu llahu wuxuu leeyahay kafaarada ninka keliya ayaa laga rabaa haweenta wax kafaaroo laga doonaya ma jiro laa kafaarata cala almar'ati mutlaqa laa fi xaalat alikhtiyaar walaa fi xaalat alikraah labadaba lama ogola yacni wax laga raba ma leh maalan haweenta hadday ayada ku soo doonato xaaskaagii ayadaaba jimaaca kaa dalabtay ama adoo ayadoo diidan baad adiga ka qaadatay oo aad maaragtay ikraah ku samayso waa khasabtay labadaasba haweenta waxa dusheeda saaran ma laha haweenta wax kafaaraahoo laga rabo lama arko ama iyado ha soo raadsato ama markuu inta dalbado ha ka yeesho ama hadday inta dalbado ou diid ay diiddo oo markaa uu xoog uga qaato markaasna wax haweenta dusheeda saaran lama arkee ninkaa laga rabaa inkastoo hadda raggiinna meelahan joogaayey la yidhaahdo haweenta ninka waa i xooga hadday tiraahdo dembiya gelaysiina umalaynaya saasay dadku sheegaan allahu aclam marka waxa weeye ninka xaaskiisa khasabu ku leh waa ka qaadan kara xoog uga qaadan karaa leanna xaq ilaahay uu siiyo asaga iskaleh shareecada islaamka u ogol haweenka muslimaadka ahna dhaqanka haweenka gaalada inay qaataan sax ma aha waa inay ogolaataa ninkeeda hadduu u yeerto oo yidhaha kuu baahanahay waa inay tiraahdaa ay diyaar u noqotaa xataa nafteeda haba dhibsato wain kaanat cala tanuuri buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam tinaarkaba ha dusheeda ha joogto jikada ha ku jirto hadday doonto hadduu ninka u baahdo oo u yeero waa laazim inay ateecdo wey hadday diiddo oo habeenkaas uu baryo isaga u caraysa ninkii waxa weeye lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igta ilaahay lacnadayso ilaa waaga uu baryo ilaa waaga uu baryo marka intaas waxa weeye waa mubdilaatu siyaam waxaan idhi cabitaan iyo cunitaan oo ulakac ah maalinta ramadaanka haddaa cunto soonkaada waa buraya qado keliya lagaa raba matak haddaa ismatajiso oo kas isku matajiso soonkaada waa buraya qadaana lagaa rabaa haddii aad maxay ahayto maxaa la yidhaahdaa mataga iyo cunitaankii cabitaanka iyo haddii aad adiga niyeysato inaad is afuriso ayadana qadaa lagaa rabaa waad niyeysato soonkaada inaad furto ayadana qadaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa haddii aad xaaskaaga maalin ramadaana la kulanto qada iyo kafaara lagaa rabaa labadaasaa lagaa doonay intaasaa lagaa rabaa wey aadaabta soonka uu leeyahay soonka aadaab buu leeyahay aadaabta soonka aaday u tiro badan tahay nala ka rabo kow tacjiilu lfitri afurka in la dedejiyo mar haddayba qoraxda dhacdo in qofka hore uu ka afuro nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa aqbala alleylu min haahuna halka hadduu habeenka ka yimaado qorax ka soo bax ayuu ishaaraya wa adbara annahaaru min haahuna qoraxu dhacna ay maaragtay habeenkii maalintii ay u ka tagto ay sii socoto sii jeesato oo maqhribkii loo jeedo wa qarabat ishamsu qoraxduna ay dhacdo faqad aftara saa'im qofka saa'imka ahay soomanaa soonkiisi waa waa afuray wakhtigaas mar haddii qoraxdu kuu dhacdo horeyna ka afurtaa la rabaa dib inaadan u dhiginaa la rabaa maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas aan soo sheegin horta bukhaari iyo muslim baa warina xadiidkii cumar cumar ibn khataab wey xadiidka sahl ibnu sacdin asaacidi waxaa weeye waa xadiidka bukhaari iyo muslimna ay soo saareene nebigu wuxuu yidhi laa yazaalu annaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku khayr kama zuulaan inta ay soonka afurkiisa ay dedejinayaan marka qoraxda markay dhacdaba in hore laga afuro baa la rabaa midda labaad oo aadaabta soonka ka midihi suxuurta in la suxuurto oo aadaabtay ka mid tahay soonku leeyahay suxuurtana in dib loo dhigaa la rabaa suxuurta inaad dib u dhigtid muhiimaddu ma aha marka laleeyahay suxuurta dib u dhig inaad cunno badan ka dharag lagu leeyahay maaha xataa xoogaa cab haddaa rabto haddaad cunnada cabi karin haddaad cunno cuni karin wax yaroo cabitaana xataa la imo laakiin waa inaad aakhirka ka dhigataa intuusa fajarka dhalanin ka hor in uu maaragtay qofka suxuurto cunnada haddaa cuni kartid cun maxaa yeelay yacni qofka bani aadamka wuxuu cibaadaysan karaa hadduusan gaajo iyo rafaad iyo dhibaato badan uusan dareemaynin waa cibaadaysan karaa qiraa'at alqur'aan oo akhrin karaa hadduu gaajaysan yaho oon tiro badan uu hayo cibaadadii waa ka caajisaya qiraa'atu lqur'aankii waa ka caajisaya wax badan ma qaban kariyo sidaa darteed waxaa la rabaa suxuurta baraka ku jirto siduu nebigu noo sheegay bukhaari iyo muslimna saxiixoonkooda ku soo saareen xadiidu anas ibni maalikin radia allahu canhu wuxuu nebigu yidhi tasaxaruu faina fi suxuuri faina fi suxuuri baraka suxuurta maxaa yeelay suxuurta baraka ku jirta xoogaa insaanku waa quwoobaya soonkiibuu nashaad u yeelanaya soonka u sahlanaanayo cibaadaadkii iyo khayrkiiba u sahlanaani suxuurta waqtigeedana waxa weeye waa aakhirka habeenkii aakhirkiisa wey intuusa fajarka dhalanin ka hor weeyaan waana midda saxaabada ay sheegi jireen xadiidkaas asna bukhaariy muslim ku sugan tasaxarnaa maca rasuuli illahi sala alla alayh wasalam uma qumnaa ila salaati bay yidhaha nebigaan la suxuurannay markaan suxuurtii dhammaynana salaaddii subxi baan hore uga istaagnayba hore baan uga istaagnayba markaasaa la weydiiye oo la yidhi saxaabigii kam kaana baynahuma markaad suxuurateen iyo markaad salaadda u kacdeen imisaa u dhexaysay markaasuu yidhi qadar khamsiina aaya konton aayadood oo qur-aanka ka mid inta laga akhriyo inta unbaa u dhexaysay qadar aada u yar wey adigoo suxuuranayo haddii waaga uu baryo oo suxuurtii lagugu addimo aadaankii adigoo weelkii gacanta u cunnadii kula jiro ma dhigaysid waa dhammaysanaysaa markaad dhamaysato kabacdi aad dhigaysaa taasoo kale waa dhammaysani aadaankiibaa jire waxa afka ku jiraa tuf daliil looma hayo aadaankiibaa dhacay waa la addimay laakiin waxa afka ku jiro iska tuf in la yidhaahdo ma ahan yacni daliil ayadana looma hayo wey waxaa daliil loo hayaa xadiidka imaam axmed iyo abu daawuud iyo xaakim oo xadiid saxiixa ay tasxiixinaya xaakimna ay soona saareen xadiidu abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa samica axadukum annidaa'a walinaa'u calaa yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu haddii yacni qofkiin ou maqlo aadaankii fajarka salaadda subax oo dhalatay aadaankeeda ou maqlo saxankii ama weelkii wax ku cunayana gacantiisa uu ku jiro ou cunnadii wado falaa yadachu yuusan dhulka dhigin iska dhigin xataa yaqdiya xaajatahu minhu ilaa dantiisa uu ka dhammaysto maxaa yeeley waxaad soo bilowday ka hor marka markaas cunnadaada dhammayso ka soco markaasna ayadana waxa weeye waa yacni waxa oo la doonayo sunnada inaan raacnay ka mid tahay weeye wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu caleyh wasalam waxaa ka mid a aadaabta siyaamka uu leeyahay wax alla wixii soonkaada burinayo inaad ka fogaato waxaa ka mid a wax alla wixii ajrigiisa nusqaaminayo oo soonkaada hawaabtii ajirka aad ka heli lahayd kaa tirtirayo inaad ka fogaatid wey waxaa ka mid a meelaha fadhi kudiriyada aad tagto xanta maanta o dhan aad ku jirto cayda iyo aflagaadada waxa lamidka ahoo qamaarka iyo turubka iyo maarata waxa kaas dubnada la ciyaaray iyo baalkan bilyaardiga la yidhaahda iyo wax alla wixii lahwiga la yidhah iyo laqwiga iyo rafadka waxaasoo idil macno darida waxa ah ayoo dhan baa la rabaa inaad ka fogaato maxaa yeele soonkaada ayay dhibayaan soonkaada ajriga aad ka heli lahayd ayay dhibayaan wey maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qawla zuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qofka inuu qofkii aanan ka tegin qowlu zuurka waxyaalaha baatilka ah xantaa ka mid ah caydaa ka mid ah dilkaa ka mid ah dadka dhibka a u geysataa ka mid ah adiga fisqiga aad samaynaysoo kalebaa ka mid ah waxyaalahaasoo dhan waxa weeye qofka inuu ka fogaado baa la rabaa qofkaanan ka tegin allah soonkiisa dan oo keliya lama arko baahidaada iyo oonkaada ilahay wax dan oo keliya lama arko ajri lagaa siin maayo wey wax faa'iidoo aad ka helaysa lama arko weeyaan xadiid ibni khusayma iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ee xadiid ay warinayaan abu hureyrana oo warinayo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa siyaamu min alakli washurbi soonku ma aha cunitaanka iyo cabitaankoo laga laga afhaysto oo laiska dhaafa ma aha inama asiyaamu min allagwi waalrafathi soomku waxa weeye in la iska ilaaliyo qofka uu ka joogsado waxa laqwiga la yidhaahdo oo hadalka baatilka ah iyo afxumada waxaasoo dhan laga fogaado wey xataa hadduu qofku caayo ama kula diriro inaad u jawaabto lama rabo adi inaad u jawaabto lama rabo weeyaan ha u jawaabin faraha ka qaad waxaad tidhaahdaa innii saa'imun hadduu ku caayo hadduu kula diriro war ani waa soomanahay dheh sidaasoo kale baa lagaa raba aadaabta siyaamka uu leeyahay yacni runtii aada u tiro badan tahay waxaa ka mid ah oo qofka laga doonayo ajarna uu ka helayo qiraa'at alqur'aan inuu badiyo bisha ramadaan inuu qur'aanka qiraa'adiisa badiyo dikriga inuu badiyo cibaadaadka iyo taacada inuu badiyo taraawiixda iyo maaragtay tahajudka habeenka iyo salaatuleilka inuu badiyo wahaakada baa ka mid ah waxaa ka mid ah dadka aanan soonka heli karin waxay ku afuraan in la afuriyo maxaa yeelay hal qofoo aada afuriso adiga wuxuu ku afuro qofaan heli karin markaad siiso waxay la mid tahay adiga oo yacni qofkaas aada afurisay ajarkiisoo kale ayuu ilaahay subxaana wa tacaala adigana ku siinaya iyadoo qofkii aanan ajirgiisii laga nusqaaminaynin maxaa yeele nebigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam man fatara saa'iman kaana lahu midlu ajrihi hayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shaya qofka qof sooman afuriyo wuxuu leeyahay ajarkiisa oo kale buu leeyahay iyadoo aanan kan ajarkiisa waxba laga nusqaaminaynin xadiidkaas a'imo fara badana soo saartay imaam axmed iyo tirmidi iyo ibni maajah iyo tirmidina waa tasxiixinaya xadiidkaasi wey waxaa ka mid ah alcumra fii ramadaan in la cumraysto aadaabta soonkay ka mid tahay qofka hadduu heli karo inuu cumrada aado oo soo cumraysto maxaa yeelay waxay la mid tahay yacni maaragtay wuxuu rasuulku ku tilmaamay qofka ramadaanka cumraysto in nebiyullaahi moxamed qof la xajiyo kale ah inuu la mid noqonayo ajriguu heli lahaa wuxuu yidhi alcumratu fii ramadaan tacdilu xajatan maci yacni waxay u dhigmataa nebi moxamed adoo la xajiyey oo kale ayay cumrada ramadaanka a cumraysata ay la mid tahay aadaabtaasay ka mid tahay wey aadaabta soonka waxaa ka mid a markaad afurayso ood afurto inaad ducaysato inaad ducaysato oo ducadii nebiga uu akhrin jiray inaad akhriso dahaba aldama'u waibtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah inaad tidhaahdo aadaabtay ka mid tahay oonkii ilaahay waa iga qaaday yacni dahaba aldama'u waibtallat alcuruuqu xididahaygina waa qoyan iyo calooshayda waa ay qoyday mar haddaan biyo cabay markaa afurta dabadeed wa habata alajru in shaa allah ajarkana ilaahay waa maaragtay allah ii sugo oo kale duca ah wey hadduu qofku afuriyo oo afur uu ku siiyo ama uu cunnaba ku siiyo inaad u ducayso oo tidhaahdo yacni allahuma acim man acamanii wa asqi man saqaani ama inaad tidhaahdo aftar cindakum asaa'imuun wa akala طacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika inaad u ducaysid baa lagaa rabaa marka aadaabta soonku aaday u tiro badan tahay qaybahaas ayaa ka mid ah weeyaan mubaaxaatu siyaam wax la yidhaahda baa jiro soonka waxyaala na loo ogol yahay oo noo bannaan oo dadkana lagu dhibo dad badan ay ku dhibaan ayaa jiro shay kuu bannaanoo mubaax kuu ahaa lagu leeyaha samayni maalan inuu qofka soonka qubaysto dadaa waxay leeyiin may lama qubaysan karo maye biyaha lama dhexgeli karo maalan bad oo kale aad ku dabaalanaysay maaragtay meel oo swimming buol aad ku dabaalanaysay wax lamid ah biyaha lama dhexgeli karo sababta manaafiday kaa gelaysahay kuleeyihin meelaha daldaloolo bay biyuhu gelayaan bay leeyihin maya waxay ka sugnaatay saxaabadeena ridwaanullaahi calayhim ayaa arrintaas samayn jiray oo maaragtay yacni ayagoo sooman bay biyaha dhexdooda quusi jireen ay dhex geli jireen saasoo kale weeyaan nebigeenna ka sugnaatay inuu isku shubo biyo ou qubaystay madaxiisa inuu biyo ku shubo isagoo sooman marka waa sooman tahaye biyo madaxaada ha taabsiinin in la yidhaahdo ama ha qubaysanin in la yidhaahdo sax ma aha weeyaan xadiid imaamu albukhaari tacliiqan uu ku warinayo xadiidu anas wuxuu bukhaari leeyahay ina lii wuxuu anasa wuxuu odhanaya ina lii abzana ataqaxamu fiihi wa ana saa'imun absanka waxa weeye waa weel bahalka darka la yidhaahdo oo kaleo weyn oo la qoro oo biyo laga buuxiyo oo qofka uu dhex geli karo sida xawdka lagu qubaystooo kale guryaha ku dhex jiroo kale iyo maaragtay yaallo meesha baafka lagu qubaystay yaalloo kale iyo kaasoo kale biyo inta ka buuxiso waad dhex geli kartaa marka wuxuu leeyahay kaasoo kale baan lahaa oo aniga ataqaxamu fiihi aan dhex geli jiray wa ana saa'imun anoo sooman aan dhex geli jiray baa maaragtay ayuu ahaa wy tan kale wuxuu leeyahay xadiidka bukhaariyo muslim ku sugan nebiga habeenka intuu janaabo galo soon asagoo xaaskiisa intuu la kulmo ayuu markuu waaga baryay kabacdi qubaysan jiray sida caaisha radi allahu canha ay leedahay ana anabiya sala allahu alayh wasalam kaana yusbixu junuban waagaa wuxuu u baryi jiray asagoo janaabadii aanan ka qubaysanin wa huwa saa'imun asagoo sooman uma yaktasilu marka waaga baryi kabacdi buu qubaysan jiray markaasuu salaadii aadi jiray oo soo tukan jiray nabiga caleyhi isalaatu wasalaam marka qubayskaa ka mid ah inuu qofku qubaysto waxay ka mid tahay waa mubaaxaadka waxyaalaha kuu bannaanay ka mid tahay waxaa ka mid a cadayga asiwaaku fii fii nahaari ramadaan maalinta ramadaanka ah inuu qofku maaragtay cadaysto waxay yidhaahdaan fuqahada fuqahada shawaaficda marba haddii bartamaha ay qoraxda soo gaarto subaxi waa cadaysan kartaa ay kuleeyihin laakiin hadday bacda zawaal noqoto oo qoraxdu dhinaca u leexato qofku maaragtay caday lama ogola bay leeyihin arrintaas nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa wuxuu ahaa mid cadaysta buu ahaan jiray waa cadaysan jira nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud iyo a'imo fara badan ay wariyaan waxay maaragtay ninka la yidhaha saxaabiga camr ibni rabiica radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray ra'aytu rasuula allahi sala alla alay wasalam maa laa uxsii yatasawak wa huwa saa'imu waqti badan aanan koobi karaynin oo kow iyo laba aanan dhihi karaynin tirin karaynin waxaan arkay buu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cadaysanayo isagoo sooman in badan ayaan arkay buu yidhi wuxuu soo guurinayaa imaamu tirmidi wuxuu soo guurinayaa raximahu llahu inuu imaamu shaafic oo hadda madhabkan laftiisa culamaau shawaafic u nisbo sheegato inuu laftiisa qabo wuxuu leeyahay imaam imaamu tirmidiba fii sunanihi kusoo guurinayo wuxuu leeyahay walam yara ashaaficiyu bisiwaaki awala nahaari wa aakhirahu ba'sa imaamu shaafic maadaama sunnada mid raaca raacid badan uu ahaa uma uusan arki jirin soonka oo la cadaysto maalinta awalkeeda iyo aakhirkeeda wax dhib uma arki jirin inay bannaan tahay buu arki jiray weeyaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa cadaysan jiray cadayguna waxa weeye waa shay la rabo in qofku maaragtay mar walbaba uu cadaysado afkaada inay waa madharatun lilfami mardaatun lirabbi yacni saas oo kale carabka waxa weeye nebiguna waatuu yidhi maaragtay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiyaaki maca kulli salaa salaad kasta kulligeed inay cadaystaan ayaan waajib uga dhigi laha haddaan ummadayda culays uga baqaynin marka inaad cadaysato waa nadaafad weeye aaday u wanaagsan tahay ama soomanaaw ama ha soomanaanin ama awala nahaar ha noqoto maalinta awalkeeda ama aakhira nahaar ha noqoto inaad soonto baa lagaa raba waxaa mubaaxaata siyaamka ka mid ihi mubaaxaata siyaamka waxaa ka mid ah alqublatu walmubaashara sida hadaaye aan soo sheegnay ninka xaaskiisa waa dhunkan karaa mubaasharuu la samayn karaa yani waa ku istimtaaci karaa laakiin jimaac aan la ogolayn inay ku dhaco ay labadoodii kulmaan ayaan la ogolayn walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan qofka dadku isku mid ma aha qofna shahwadiisa wuu xukumi karaa qofna ma xukumi karo dadka aanan shahwadooda celin karin oo inay ku dhacaan ay khatar tahay looma sunneeyo inay faraha ka qaadaan oo haweentooda ka fogaadaan ayaa la arkaa maxaa yeele markuu taataabto waa khasab inuu gudbaa dhici karto sidaa darteed inuu faraha ka qaadaa u fiican uusan samayn laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay dhihi jirtay radia allahu canha waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga wuxuu ahaa yuqabilu wahuwa saa'imun isagoo sooman ayuu xaaskiisa shumin jiray oo dhunkan jiray wa yubaashiru wahuwa saa'imun mubaasharadan waa istimtaaca wey isagoo sooman buu mubaashara samayn jiray walaakinahu kaana amlakakum min irbihi laakiin mid iscelin badan xaajadiisa celin badan ayuu nabigu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh aaduu u qaban jiray xaajadiisa kuma dhici jiray haweenkiisa waa iska ilaalin jiray weeyaan marka wadalika fii nahaari ramadaan maalinka ramadaanka waa habeenka ilahay baaba kuu baneeyey waa maalintii wey marka taana waxay ka mid tahay yacni arrinka la rabo waa kuu bannaan tahay laakiin haddaad og tahay inaadan ku dhici doonto aad yacni dannigaaga u badan yahay ka fogow ha u dhowaanin ka duruq weeya waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdo alxijaama toobista qofka uu istoobo waxay ka mid tahay mubaaxaatu siyaam waa la istoobaa xijaamada qofka in dhiig laga keeno jirkiisa waa bannaan tahay waxaana tusaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo bukhaari fii saxiixi uu kusoo saaray xadiid ibnu cabaas wuxuu yidhi ixtajama wa huwa muxramun wa huwa muxrimun ana nabiya sala allahu alay wasalam ixtajama wahuwa muxrimun nebiga oo xaj xarman ayaa istoobay waxtajama wahuwa saa'imun isagoo soomanna waa u istoobay marka toobinka markaasna dhiigga faasidka lagaa bixiyo waa shay kuu bannaan adoo sooman waad samayn kartaa waana kuu bannaan tahay wey xadiidka ah aftara alxaajimu waalmaxjuumu kana laga rajaxaa kan wax toobay iyo kii la toobay labadaba waa afureen kanaa dembeeyey oo xadiidkana naasikh ah sidaa darteed inuu nebigoo sooman ou istoobay ayaa haabit ah kaasaana la qaadanaya culammaduna kaasi ku dhaqmaan weeyaan waxaa la mid oo kuu bannaan mubaaxaadka siyaamka ka mid ah markaa weysaysanayso almadmadatu waalistinshaaqu inaad samayso inaad luqluqato inaad sandaarsato biyaha waa kuu bannaan tahay laakiin inaadan mubaalaqa ku samaynin aada ku xayl dheeraanina la rabaa maxaa yeele hadda aada usii aad madmadadii ku dheeraato biyihii dhuuntay gelayaan calooshay gelayaan soonkaadana waa furmaya haddii sanka aad aada ugu maaragtay ugu dheeraato sankii gudahii buu gelayaan biyihii markaasna soonkaadii joofka hadday wax gaaraan waa furmayaa wey marka qofka aanan ku xayl dheeraanaynin ee istinshaaq oo sandaarsiya ama madmada oo luqluqiya samayn karo waa la ogolyahay iyadana waa mubaax weeyaan waxaa soo gelaya cunnada oo kale dhadhaminteeda carruur baa kuu joogta hooyo waaye wixii inay ilmihii wax u samaysay ama afur bay haweenta diyaarinaysaa ama dadkiiba ninkii kuuga ahaa ee makhaayadda ka shaqaynaya afurka u diyaarini waa dhadhamin karaa cuntadii inay bisishahay inay diyaar tahay inay kulushahay inay qabowdahay laakiin liqi maayo carabka inuu saaro oo markaa intuu dhadhamiyo iska tufo ma afkiisa ma gelinayo an calooshiisa ma gelinayo inuu inta dhadhamiyo iska tufaay mubaaxaatu siyaamay ka mid tahay waa kuu bannaan tahay waad la iman kartaa aathaar fara badan bayna leedahay oo saxaabada ridwaanullaahi calayhim ka sugan aada u tiro badan waxay samayn jireen ayaga oo suuqa inta tagaan inta dhadhamiyaan caanaha iyo cuntada ayay afkooda ka tufi jireen ahartaas aada u tiro badan tahay salafkeennii ridwaanullaahi calayhim ka sugan wey imaamu albukhaari tacliiq wuxuu ku warinayaa xasanulbasri buu ka warinayaa wuxuu dhihi jiray xasanulbasri laa ba'sa bilmadmadati waatabarudi lisiyaami qofka yacni inuu maxaa la yidhahdaa madmada la yimaado luqluq la yimaado oo luqluqdaahi wax u dhibi mayso inuu isqaboojiyo oo biyo isku shubana waxba dhib ma laha buu leeyahy aharka waxaa ka mid a cabdullaahi bni cabbaas oo kaleeto ahartiisi wuxuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray laa ba'sa an yataacama an yatatacama alqidra aw shaya imaam albukhaari fii saxiixihi ayuu tacliiqan ku warinaya wuxuu leeyahay wax dhiba ma laha inuu qofku digsiga cunnada ku jirta ou dhadhamiyo ama shay ou dhadhamiyo oo carabkiisa uu ku dhadhami yahay wax dhiba male asagoo sooman waxba u dhibi mayso weeyaan waxaa la mida mubaaxaadka siyaamka oo soonka noo waxaa noo bannaan ka midihi aliktixaalu waalqatra baa la yidhaahdaa qofka haweenta waa indho kuulan kara qofka indhaha inay kuulato xataa isha dhacaankaba ha ka dareento hadday rabto dhadhan yar ha dareento waxba dhib ma laha ishoo kale inuu qofka daawo haddii la siiyo uu ku dhibcin karo waxba dhib ma laha waa u banaantaha ishaada haddii daawo laguu soo qaro maalinimada waa ku shubi kartaa maxaa yeeley manfad oo calooshii gelaya ma ah waa laguu ogol yahay weyaan wax joofka gaari karo ayaa la diidan yahay caloosha gaarayaa la diidan yahay weyaan waxaa la mid ah maxaa yeelay taasoo kale waxa waxaa tusinayo xadiidka caaisha inkastoo sanadkiisa riwaayada ibnu maajah ay daciif tahay haddana waxay leedahay caaisha ana nabiy sala allahu alay wasalam iktaxala fii ramadaana wa huwa saa'im yacni nebiga isagoo sooman ayuu indha kuulan jiray laakiin bukhaari sanadkiisa kuma uuna soo saarin isagoo mucallaqa buu soo saaraa wuxuu leeyahay walam yara anasun anas ibni maalik oo khaadimkii nebiga ah walxasanu xasan albasri wa ibraahiima annakhaci a'immadaasoo idil oo saxaabadii iyo taabiciinii iskugu jiro waxay ma aynan u arki jirin bilkuxli lisaa'imi ba'sa qofka inuu indha kuusho isagoo sooman waxba dhibu ma aysan arki jirin weeye marka waxaa kaleetoo iyadana mubaaxaadka ka midihi oo kuu bannaan adigoo sooman wax la yidhaahdo alxuqna inuu qofku isagu maaragtay cirbad kale uu isku soo mudo inaad isdurto wax dhiba ma laha inaad dhiig lagaa qaado waxba shidaa ma laha oo aad isbaarayso wax dhiba ma leh leanna dhiigga lagaa qaaday waxay la mid tahay toobinkii hadda aan ka hadlayno o kale waa dhiig kaa baxay wey cirbaddan dhiigga lagaaga qaaday oo kaleetana waxba dhib ma laha soonkaada cirbadda kaloo lagugu mudana waxba ma dhibayso cirbadda kaloo lagugu mudana waxba kuu dhibi maayo marka midda keliya culammada ay isku khilaafaan oo muran ay ka taagan yahay midda cunnada markii cunnada noqon karto cirbadan glucoska oo laisisiiyo faleebaha u naqaano kaasoo kale ay ka murmaan oo qolo leeyihiin maadaama cunnada uga maarmi karo maadaama cunnada uga maarmi karo waxa weye waa afuraysaa qofku waa waa afurinaysaa bay leeyihiin qolana waxay leeyihin cunno ma aha cunno waxaa la wixii joofka galo tanna xididaday galaysaa iyo wax calooshii galaya ma aha saa darteed wax uu afurinayo lama arka bay leeyihiin marka aadaabta marka aadaabta siyaamka arrimahaasoo dhan baa ka mid ah qofku kuma afuraya sida aniga kolley aan arkayana maadaama caloosha wax gale aysan ahayn xataa cunnada ha kaga kaaftoomo oo aan cunnadu waad aragteenoo kaadina way dhalisaa waxay dhalisaa saxaray dhalisaa wax badanoo qofku kow maaragtay sabab ay uga noqotaa weeyaan marka marba haddaysan caloosha gelaynin waxa weeyaan oo xididada keliya ay ku eg tahay waxa weeyaan soonkaadu ma afuraya wey walow cunnaba a kaaga kaaftoontay hadduu doono bacdulculamaana waxay leeyihin may waa ku afuraya wey aadaabtaas baa ka mid ah aadaabta siyaamka ka mid ah wey waxaa harsan zakaatulfidri waxa la yidhaahdo yacni zakaatulfidriga ayadana waxaana la ka rabaa sida afdalka ah qofku inuu bixiyo maalinta oo sida waajibka marka ay tahay wakhtiga la bixinayo markuu habeenkii qoraxdu ay dhacdo ilaa salaada ciidii inta laga tukanayo inta u dhaxaysa ayaa waqtulwujuub la yidhaahdaa wakhtigaasaa la rab ayaa maaragtay oo oo waqtulfadiila ah weeyaan in la bixiyo wanaagsan waqtuljawaasaa jiro oo maalin iyo laba maalmood ka horna waa bixin kartaa soonka hal maalin markuu ka dhiman yahay laba maalmood ka dhiman tahay ciidda markaasoo kale ayadana waad dhiibi kartaa weeyaan marka qof walbaba soonkiisa inuu ku dadaalo in maaragtay wixii ilaahay u baneeyey ama rasuulka u baneeyey oo diinkeenna ogoshahay inuu la yimaado wax alla wixii diinkeenna uu diidan yahayna inuu ka fogaado ama ajrigaada ha nusqaamiyo ama maaragtay soonkaadaba ha buriyaba inuu qofka ka fogaada baa la rabaa hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi ajmaciin